ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi
bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan oo saakaad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararkooda kaga imaanaya reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakii qodobada barnaamijkaanu ku soo qaadan doono waxaa ka mid noqonaya dagaal sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo xalay mar kale ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka galgaduud halkaasi oo ay isku fara saareen maleeshiya beeleedyo hubaysan waxaa ka mid ah waxyaabaha dagaalkaasi uu ka dhashay barnaamij ayaanu ku soo qaadan doonaa khasaare intee buu leegyahay barnaamijkan ay qayb ka noqon doontaa waxaad kaloo maqli doontaan dhegeystayaal maamulka galmudug oo ku baaqay in labada beelood ee dagaalamaya ee isku haya waqooyiga gobolka galgaduud in la kala dhex galo islamarkaasina colaadda la joojiyo maadaama hadda ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen wasiirka wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta galmudug oo arrintaasi ka hadlaya barnaamijkaen ku soo qaadan doonaa qodobadeena kale waxaa ka mid noqonaya barnaamijkaaad ku maqli doontaan dhegeystayaal ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo howlgallo ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo ay kula dagaalameen rag hubaysan barnaamijka waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeye qusay arrintaasi waxaad kaloo maqli doontaan dhegeystayaal booliska soomaaliya oo sheegay in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan ciidamada dowladda ee dadka dhaca iyo boobka u geysta iyo dadka shacabka ah ee dadka dila iyadoo toddobaadkana ay magaalada muqdisho iyo duuleedkeedaba ka dhaceen falal noocaasi oo kale ah barnaamijka ayaannu ku soo qaadan doona aad ku maqli doontaan waxaannu sidoo kale idinsoo gudbin doonaa dhegeystayaal maamulka deegaanka jannaale ee gobolka shabeellada hoose oo sheegay inay ku guda jiraan baaritaanka lagu hayo kiis la xidhiidha dilka dad shacab ah oo lagu dilay deegaankaasi sida ay wax u dhaceen iyo wararka ugu dambeeya barnaamijkaanu ku soo qaadan doonaa qodobadaasi waxaynu ku soo kordhayaad maqli doontaan farsamada stuudiya koowaad waa maxamed cabdi qalaf barnaamijka waxaa la socodsiinaya maxamed daahir degane ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena faaqidadda wararka
ma ka maaranta midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
waa hagaag dhegeystayaal haddii aanu ku horreyno deegaano ka tirsan galmudug waxaa lagu soo warramayaa in ay isku fara saareen maleeshiyaadka beela hubaysan oo ku sugan waqooyiga gobolka galgaduud halkaasi oo la sheegay in hal ruux uu ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay sidoo wararku ay sheegayaan waxaa la tilmaamay in waxyaabaha la isku hayo ee dagaalku ka dhashay ay ugu horreeyaan celal biyood iyo dhuldaaqsimeed halkaasi oo ay maleeshiyadu ku dirireen islamarkaasina ay isku fara saareen ma jirto ilaa hadda cid kala dhex gasha hase ahaatee dowladda galmudug oo ku sugan dhuusamareeb ayaa baaq halka ka soo diraysa iyadoo ilaa hadda aan u dhaqaaqin waxayna dalbaysaa odayaasha deegaanka iyo waxgaradku inay kala dhex galaan maadaama dowladdu ay baaq halkaa ka soo dirayso dhuusamareeb dagaalkuna ka socdo nawaaxiga deegaanka degmada balanballe ee gobolka galgaduud haddaba wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta galmudug ku-xigeenkiisa ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka maleeshiyaadka u dhexeeya ee ka jira waqooyiga gobolkaasi
meeshaan waxaan ka soo jeedinayaa baaq nabadeed oo ku aadan dadka walaalaha ah ee ku diriraya soone balanballe iyo nawaaxigeeda dadkaas walaalaha oo ah dad wada dhashay oo abti iyo aysina dhibaatadooda ka dhex taagan waxaan leeyahay hala joojiyo xabaddaas waxaan ugu baaqaynaa nabad iyo gogol nabadeed in ay joojiyaan dagaalkaas la joojiyo oo lagu bedelo in la iskugu yimaado miiska wadahadalka si looga wada hadlo wixii dhiba ee jira dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho wax kastana waxaa lagu xallin karaa wadahadal iyo iswarfariisi iyo gogol nabadeedoo la iskugu yimaado waxaan leenahay haddaan nahay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib heshiisiinta ha la joojiyo xabaddaas wixii waxgarada ama culummaa ama dhaqan heena ha u istaageen arrintaas ha ka qayb qaateen sidii xabaddaa loo jooji lahaa oo dadkaas loo kala dhexgelin lahaa oo dhibaatadaas xal looga gaarin lahaa maanta oo ay jirto abaar iyo colaado kale iyo dhibaato ma wanaagsana macquulna ma ahan in maalin walba wiil miskiina oo wuxuu galabsaday aan la arag inuu ku dhinto macno darro waa wax aada iyo aada foolxumo u ah nabaddaasaan ku baaqaynaa gogolnimadeedaan ku baaqaynaa dadkaas walaalaha ahi in la dhex galo ayaguna ay joojiyaan oo baaqaas qaataan xabad joojin baan ku baaqaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhegeystayaal wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo federaalka galmudug oo sidaad maqlayseenba ku baaqay in si deg dega xabad joojin looga sameeyo dagaalka islamarkaasina la dhexdhexaadiyo maleeshiyaadka ku dagaalamaya nawaaxiga degmada balanballe ee gobolka galgaduud halkaad nagala socotaan warreedii muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka faaqidaadda wararka ayaad dhegaysanaysaan qaybihii hore ee barnaamijkana waan ku guda jirnaa sida hordhacaba aad ku maqlayseen daliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in ay tallaabo ka qaadi doonaan askarta dadka shacabka ah dilka u geysata islamarkaasina ay sheegeen in ay soo qaban doonaan cid waliba oo dhibaato u geysata qof shacab ah maadaama booliisku yahay hay-adda ilaalisa nafta iyo maalka shacabka soomaaliyeed afayeenka booliska soomaaliyeed ayaa arrintaas iyo arrimo kale ka hadlay waxaana u yidhi
markaad su-aal iga weydiiso dilalka magaalada muqdisho ka dhacaya dilalku hadda waxaad halkudhig ka dhigataan dilka ka dhaca isgoyska dabka bajaajkii gaarigii staafka ahaa ee xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsanaa ee uu u geystay labadii qof oo walaalaha ahaa ee lagu dilay isgoyska dabka waa ka xunnahay waa dhacdo aada u foolxun laakiin muhiimaddu waxay tahay jawaab noocee laga baxshay jawaab intee la-eg ay ka baxsheen ciidanka booliiska soomaaliyeed jawaabta aan ka bixinay waa idinku dhan waa arki kartaan afar labaatan sac gudahood in gacanku dhiigliye la helo la helo cidda mas-uulka aheyd la helo taliskoo ka tirsanaa la helo waxaa gacan weyn ka geysta ciidanka booliiska soomaaliya qaybihiisa kala duwan banaaday mas-uuliyadda fuulaysa qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir taliyahooda hormuud u yahay iyo qaybta baarista dembiyada iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaalida isaga naftirkiisa qadka ka bixin ilaa gacanku dhiigliya gacanta laga soo dhigay habeen iyo maalin afar labaatan sac la wada taagnaa dee muhiimaddu waxay tahay wax way dhaceen booliiskana shaqadiisu waa ka hortag iyo ka dabatag haddii ka hortagii la fulin waayo oo askariga markii la qoraayo yani dadku kuma beerna mas-uuliyiinta dowladdana askarta markay qorayaan kuma beerna waxay aada u jecliyiin in askar akhlaaq leh dad fiican nidaamsana la xula laakiin situationka iyo marxaladaha kala duwan ee askariga naftirkiisa uu maro ayaa keeni karta inuu shil dhaco shilkii dhacayna waxaa dhib ah in shil inti dhaco layska aamuso aan laga daaweyni laakiin ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay hormuud u noqdeen shilkii dhacay in la daaweeyo waa mahadsantaha walaal markii la rabo in wax la baaro waxay ku fiican tahay inay xogtu xafidan tahay sababtoo ah haddii wixii la heloba noqoto in wax la bandhigo raadad badan oo la arki lahaa lumaaya oo la qarinaya marka baarista arkaanteedaan qabin in wixii la arko la bandhigo laakiin gunaanudka waxaa wax walba loo bandhigaa cadaaladda ama maxkamadda ku shaqada leh si ay go-aan uga gaarto markii go-aanka la gaaraya laba sifaad ay ku yeelan kartaa in la bandhigo sifada koowaad oo in dhacdada dhacday boliisku uu ka xun yahay oo dadkii loo geystayna in lala shaqeeyey ee ayagu baqireen oo saxaafadda la hadleen taas waa idinsoo bandhignay in la soo qabtayna waa idinsoo bandhignay laakiin hay-adda ku shaqada leh inay baarto ah hogaanka baarista dembiyada gacanta ku haya galki kiiska gacanta ku haya maalinba raadkii iyo wadadii loo maray dilkaasi wax ku kordhintiisa qoriga rasaasta ka dhacday in la helo rasaasta qoriga ka dhacday noocu ahaa in la helo waxaasoo dhan waxaa ku shaqa leh hogaanka baaris dembiyadoo gacanta ku haya asagana wuxuu markii uu cadaaladda dhammaystira wuxuu si toosa ula wadaagaa maxkamadda maxkamadana la rabaa inay go-aanka gaarto oo ay go-aankii ku mudnaa ciqaabtii ku habboonna geysa waa mahadsan tahay talisyada kala duwana ciidamada hadday ahaled xoogga dalka soomaaliyeed booliiska soomaaliyeed asluub meel walba talisiyadu waxay qaateen go-aan ah in tallaabo laga qaado cid kasta oo ka mid ah talisiyadaasoo ummadda soomaaliyeed dib u geysata raallina kama nihi mana ka noqon doono askari ka tirsan ciidanka qalabka sida ee dowladda soomaaliyeed nooc og rababa ha noqdee inuu bulshada dhibaateeyo mana ka yeeleyno askartana ma ahaan boqolkiiba toddobaatana kama wuu dhici karaa shil wuu dhici karaa kasdhaaf wuu dhici karaa wax kasta way dhici karaa laakiin muhiimadda mas-uuliyadda ciidanka ah in la xafido bulshada soomaaliyeed gaar ahaan booliiska soomaaliyeed wuxuu wakiil ka yahay maalka iyo nafta ummadda soomaaliyeed badbaadadeeda boqolkiiba sagaashanna waa la qabtaa wixii qaldamana in la saxaa muhiimadu tahay waa waa mahadsantahay walaal eh, caruurtaas waa ka xunnahay eh, sida loo dilay waana dad yacni aana bini aadanimada raad ku lahaynaa sameeyey kiiskaas Eh, booliiska soomaaliyeedna wuxuu ahaa indhihii ugu horreeyey eh, goobtaasi taga waxaan raad iyo ehelkiiba isugu yeernay xarunta baarista dembiyada Eh, caruurtii waa geeriyootay meydkoodii waa la helay qaybta baaristana waajibkii ay leed way ka gudatay laakiin hadda waxaan daba taagannahay ciddii kiiskaas geysatay oo ilaa hadda eh, hogaanka baarista raad uu u haayo oo la baarayo baaristaasna waxay natiijo kasoo dhashaa waa la- waa idinla wadaagi doonaa laakiin booliiska soomaaliyeed marna raalli kama noqonayo falalka noocaas inay magaalada muqdisho ka dhacaan laakiin falalkaas badi waxaa aad u dhaleeceynaynaa waxa ka imaanaya social mediaha ee ay bulshada soomaaliyeed ka baranayso dhaqankii soomaaliyeed oo kubeyska u ahaa diinteyna suuban in social media waxyaabo laga arka la sameeyo waxyaabahaas iyo maanduuriyihii oo magaalada eh, laga isticmaalo si kotorbaana usoo gala waxaasoo dhan waxay suurto geliyeen yacni ma dhihi karno cunug soomaaliyeed ayaa nin soomaaliyeed dili karaa asoonan xiskiisa iyo maanduuriyi wax isticmaalin waxaasoo dhan taliska ciidanka booliiska soomaalida oo arrinkaa ka jawaabaya taliya ciidanka booliiska soomaaliyed wuxuu sameeyey hogaan la yidhahdo hogaanka dhaqanka iyo diinta hogaankaas oo wacyigelin iyo isugu dari doona ciddii laga wacyigelin waayay dhibaatada ay wadana ciqaab samayn doona oo u gu- u gudbin doona maxkamadaha iyo goobaha cadaaladda ku shaqada leh si loo waafajiyo waxa annaga u eedaynana bari yacni horumarka tiknolojiyadda ummadda ay gaartay oo social media la isticmaalayo dhaqankeena dhaqan ahayn lasoo minguurinayo laga baranayo arrintaas oo ummadda soomaalida bulshada soomaaliyed aan ka codsanayno in laga wacyigeliyo bulshada goob kastoo ay joogto walaal horta dhimashadu waa maqaadir ilaahay keeno qofka eh, ha lagu sababo ruux kasta ha ku sababee geeridu waqtigeeday dhacdaa laakiin ummadda soomaaliyeed guud ahaan dadka degan gobolka banaadir eh, waxyaabaha aan anagu rabno haddaan boliis nahay in laga wacyigeliya waxay tahay yacni waxyaabahan laga bartay social media musalsalada iyo waxaasay bulshada daawanayso waxay ka dhaxlayaan dhibaato mid aan caafimaad ahaan u roonayn dhaqan ahaanna u fiicnayn laakiin geeridu sabab kasta ha keentee qofku wuu dhimanayaa maalinkiisa ma dhaafayo hooyadaas soomaaliyeed oo saygeedii mindida ku dhuftayna waan u tacsiyeyneynaa oo horena waa ugu tacsiyeynay laakiin waa ka xunnahay hooyo soomaaliyeed inay geeriyooto sababtoo hooyadu waa mugga qoyska Eh, booliiska soomaaliyeedna raadkii iyo dadkii u tagay horta fal kastoo dhaca booliisku hormuuda u ahaa inuu wax ka jawaabo ka jawaab celiyo Eh, waa baxsaday goob kasta ha ku baxsado qofkii dembi geysta guud ahaan geyiga soomaaliyeed xiriira naga dhexeeya fadhiyadeeda booliiska waa midaysan yihiin Eh, waxaad markhaati ka tahay nin eh, ku dilay meel maga- dulaadka magaalada muqdisho qoys iyo gabar uu rabay iyo turkiis inti baaba'shay baxay gaalkacyo laga soo qabtay waa waa ka warhaysaa oo maxkamadda la waafajiyey sidaasi la mid eh ma baxsan karo shaksina sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sanadkan wuxuu ku guuleystay in eh, xiriirkii interpol ee booliiska soomaaliyeed dib loo soo celiyo xildhibanimadii buuxdana la qaato wixii tasiilaada iyo fasiliteetada oo laga rabay booliiska soomaaliyeedna la baxshay Eh, taasi waxay noo saamaxaysaa xitaa haddii dembiila uu ku baxsado dalalka deriska ama dalalka yurub inaan ka dabategi karno soo qaban karno interbolna ay gacan naga siin karto marka goob kasta ha ku baxsadee dembiilaha aakir wuxuu ku dambeyn doonaa gacanta booliiska iyo sharciga insha alla walaal eh, eh, waa beegsanay eh, toddobaadkii lasoo dhaafay afar xarumood oo waxyaabaha maandooriyaha lagu gado iyo dadkii gada ayaan soo qabanay oo hadda horgeyn maxkamad diyaar waa kiiskoodii hogaanka baaris dembiyada haya Eh, dee booliiska soomaaliyeed ma fadhiyo laakiin eh, bulshada soomaaliyeed oo hadda garatay dhibka taagan in booliisku uu gacan u noqdo ayagana ay soo ribood gareeyaan aad iyo aad ugu mahad celinaa bulshada gobolka banaadir hadda si aan sidii hore ahayn ay ula shaqeeyaan ciidanka booliiska soomaaliyeed Eh, sidaa markhaati ka tahay eh, cabdicasiis eh, taliyihii booliisku waa xasuusataa inuu burburiyey goobo lagu gadaa maandooriyaha lana qabtay dadkii gadaay sidoo kale qaybta bari waxaad ee, ee, markhaati ka tahay in taliyihii qaybta uu warshadan lagu maandooriyo lagu sameeyo soo qabtay waxaasoo dhan booliiska gacantoo ku haya mugga magaalada iyo ciidanka joogo booliiska soomaaliyeed ee shaqadoodii oo joogto ah har iyo habeen ay hayaan bulshada soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa iyo culimada iyo indheergaradka iyo dadka yani dadka indhaha u ah bulshada inay wacyigelinta nala qaataan nala sameeyaan gacan nagu siiyaan in bulshada la wacyigeliyo laga wacyigeliyo maandooriyaha oo kotorobaan aan la arki karin ee, laga wacyigeliyo ee, ee, waxyaabaha xumaanta ah musalsalada iyo balaayada laga daawado waxaasaa waxay ku imaan kartaa in bulshadii booliiska ay wada shaqeeyaan lana gungaaro naday si ay bulshada bed qabta iyo booliis ay u wada shaqeeyaan
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi
waa hagaaga dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha qaranka soomaaliyeed radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya sagaashanka megahatisna waanu idinkaga baaqaynaa asxaabta hawada nagala socotaay dhammaan waxaanu idin leenahay soo dhowaada mar kale barnaamijka waa faaqidaada wararka halkaanu idinkala hadlayno waa radio muqdisho qaybiyihii dhexe ee barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan haddaanu egna gobolka shabeellaha hoose wararka ka imaanaya waxay sheegeen deegaanka jannaale in uu dil ka dhacay dilkaasi oo loo geystay laba carruur ah oo walaalo ah arrintaasi oo aad uga wa- fajicisay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka degan deegaankaasi gudoomiyaha deegaankaasi jannaale ee gobolka shabeellaha hoose oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inay guddi u saareen baaritaanka arrintaasi maadaama kiisku ahaa mid aad u naxdin badan gudoomiyaha gobolkana uu soo amray in caddayn rasmiga laga keeno dilkaasi gudoomiyaha ayaa waxaa saxaafadda kula hadlay halkaasi isagoo sharaxay habka ay u doonayaan soo qabashada raggii ka dambeeyey dilkaasi
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إن مركور وحاو تعسينا يا وراشي سهرو علي محمود وكل ما تي بتاعت الجمال المركا حرمتك وكش ولا هوسي إهلدا إغراودا أي كلمة تي يا أصحابتي وحن ليا إله ونحرستو إنا لله وإنا إليه راجعون Ee, run ahaantii waxaan rabaa inaan ka hadlo ee, kiiska sahro cali maxamuud oo ka dhacay ee, deegaanka jannaale oo waxyaabo baraha bulshada laisdhexmara aan waxaan rabaa ujeeddiisa saxda inaan ka hadlo Ee, anigoo ah guddoomiyaha deegaanka jannaale ee, markii ay warbixintiina soo gaartay ee, in gabadhaas ay xanuunsan tahay ay isbitaalka marko ay ku dhimatay ee, baaritaan la sameeyey loo qaaday c a d-da baraha bulshada ee, waa la kufsaday iyo suna la siiyey laisdhex maraayo ayaa waxaa waxaa noo soo baxday in kiiskaas aan u saarno guddi ka kooban ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed afar iyo tobanka oktoobar saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta jooga jannaale ee do- dowladda federaalka soomaaliya ka kooban ayagana xubno xubno maamulka ka kooban ciidamada nabad sugidda ee deegaanka jannaale xubno ehelkii ama eheladii ay ka geeriyootay gabadha inaan xubin ka siino iyo guddoomiyaha ururka haweenka deegaanka jannaale inaan xubin ka siino waxaan rabnaa marka kiiskaas guddigaas aan magacaabi doonno inay ka shaqeynayaan ama guddiga aan magacaabnay inay ka shaqeeyaan inay sahro cali maxamed ay hesho cadaalad ee, waxyaabihii ay ku dhimatay iyo wax walba inay baaristaas ay sameeyaan ay ka bilaabaan gurigii ay ku nooleed ay ka bilaabaan ay ku xijiyaan gurigii ugu dambeeyey ay macnaha qaa- laga qaaday xanuunkeedii farmasiyaashii oo daawooyinka laga gaday isbitaalkii weyn ee magaalada la geeyey c a d-dii oo kiiskii markii uu ka dhacay ee, markii gabadha ay dhimatay meydkii la geeyey c i d isbitaal madiine inay baaristaas ay dadkaas oo dhan ay maraan ay ee, sahro cali maxamuud cadaalad ay hesho ehelkeeda la baco waxyaabihii wax walba waxaan rabnaa tala intaan hadda idin dirnay min bilaaw ilaa dhammaad waxaan rabnaa dukumenti isbitaalka markan dukumenti laga keeno c d dukumenti laga keeno een, isbitaal madiina dukumenti laga keeno eheladii la wareysto dadkii la noole la wareysto sahrow waxay ku dhimatay waa rabnaa ee, inaad keentaan een, ujeedda magacaabihiis guddi liiska guddiga baarista iyo xaqiiqraadinta kiiska marxuumad sahro cali maxamuud ka dhacay deegaanka janaal taariikhda markay ahayd tobankii bisha sebtembar tobankii bisha december labada kun labaatan iyo kow kow cusmaan xasan cabdi gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda deegaanka janaal wuxuu ka yahay guddiga guddoomiye cumar maxamuud guuleed taliyaha ciidamada daraawiishta shabeellada hoose gudoomiye ku-xigeen maxamed jiirow cusmaan ka tirsan afar iyo tobanka oktoobar urub siddeetan iyo afaraad afhayeenka guddiga nishow maxamuud ka tirsan afar iyo tobanka oktoobar siddeetan iyo saddexaad xubin abroone maxamed nisa janaale xubin maxamed cabdiraxmaan aadan daraawiish janaale xubin cabdi maxamed waa ehel ehelka ka tirsan ga- gabadhii ma- marxuumaddii ehelkeedii xubin cabdirasaaq axmed cabdirasaaq daraawiish janaale xubin cabdi daahir ehel xubin cabdi tuur yare ehel xubin farxiyo cabdi maxamed gudoomiyaha ururka habeenka xubin f g guddiga waxaan farayaa in ay ku soo gabagabeeyaan baarista arrintan muddo sideed afartan iyo siddeed saac cid alaal ciddii kiiskan wax ka og inay guddiga gacan weyn ka siiyaan wabillahi towfiiq
aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha deegaanka janaale ayuu dhegeystayaalkaasi hawsaad maqlayseenba guddi u saaray baaritaanka kiis dil ah oo ka dhacay deegaankaasi guud ahaan barnaamijka faaqidaadda wararka aad kala socoteen reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaasi ayuu ku dhan yahay farsamadii stuudiya koowaad waxuu ahaa farsamayaqaan maxamed cabdi qalaf barnaamijka waxaad la socoteen oo soo saaray maxamed daahir degene intaanu mar kale dib u kulmi doono dhammaantiin bakhiyaadka hawdanaga dhegaysatahay sidaas iyo nabadgelyo
boqolaasinkuse beero tilmaantiyo bulsho weyn oga oge boqolaasinkuse beero tilmaantiyo bulsho weyn oga oge lungadudu beero kiyaalo iwobugu butaacawday irkabiraw boqol biyoosheeni baroodaawa barbaarta beero falaaso islaamu bariidana lungadudu beero kiyaalo iwobugu butaacawday irkabiraw boqol biyoosheeni baroodaawa barbaarta beero falaaso islaamu bariidana barwaaqana bilaheeyana siiyeeye beero abuurne baashalki dhaabne bilaantana nin alalaayto bulsho weyn ogawge ana bilaheeyana siiye beero buurne baashalki dhaabne bilaantana nin alalaayto bulshuweenuga boqol boqola sinkisheege beero faluusho bulshuweenuga oge boqol boqol asi ku sheege beero faluusho bulsho weyn ogaawee